halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha ka gaaban qaar ka mid a hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood naga dhegaysan kartaan internetka v o a somaly com
ramadaan kariim dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waa sabti toddobaatanka bisha juun sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aadaan idinku hayno idaacaddayada galabnimo hadduu eebba raalli ka noqdo waxaa ka mid ah tunisiya oo xiraysa siddeetan masaajid ay ku eedaysay inay colaad iyo fidno kicinayeen kadib markii rag hubaysan ay shalay toogasho ku dileen dalxiisayaal gaaraya soddon iyo sagaal qofa u badan reer galbeed
تقريب عدد متاعها حوالي 80 80 جامعة باش يقع خلقها بطريقة قانونية وآلية في خلال أسبوع waxaan kaloo idiin haynaa maamulka galmudug oo maanta doortay guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi madaxweynaha kenya oo nairobi ku soo xiray shirka caalamiga ee looga hadlayo ka hortagga xagjirnimada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska ayaa ka digay maanta oo sabti ah in dalkiisu filan karo weeraro kale oo argagixiso inay ka dhacaan kadib markii saddex weerar ay ka dhaceen shalay faransiiska tunisiya iyo kuweyt madaxda caalamka ayaa cambaareeyey weeraradan kuwaas oo tobannaan qof ay ku dhinteen ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay xeebta dalka tunisiya halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan soddon qof oo badankoodu dalxiisayaal ahaa sidoo kale kooxdan waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay masaajid ay ku tugaan ku tukadaan dadka shiicada ah oo ku yaala dalka kuweyt halkaas oo lagu dilay in ka badan labaatan qof dalka faransiiskana qof ayaa weerar ku qaaday warshad laga leeyahay dalka maraykanka isagoo goobtaas qoorta kaga jaray nin ganacsade ahaa mas-uuliyiinta faransiiska ayaa sheegay inay dhacdadan u hayaan hal qof booliska maraykanka ayaa maanta oo sabtiya wada baadigoob ah mid ka mid a labadii nin ee dhowaan ka soo fakaday xabsi ku yaala magaalada new york oo muddo hadda laga jooga saddex toddobaad mas-uuliyiinta ayaa sheegay richard mart oo ka mid a labadaas nin ee soo baxsaday in booliska uu dilay meelaan sidaasi uga fogeyn xuduudka maraykanka uu la wadaaga kanada gudoomiyaha magaalada new york andrew combo ayaa sheegay in boolisku uusan ogeyn halka uu ku sugan yahay david swet oo isagoo ah ninka wehelinayay richard mart oo la dilay oo aan la hubin xilligaasi inuu la socday in kale richard mart iyo david swet ayaa ka soo fakaday xabsiga clinton correctional facility oo ku yaala duleedka magaalada new york oo u dhow xuduudka uu maraykanku la wadaaga dalka canada laba qof oo ka mida shaqaalaha xabsigaasi ayaa loo xiray fakashada labadaasi nin oo lagu eedeeyey inay iyagu fududeeyeen inay raggaasi fakadaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ee dalkiisa warbaahinta dowladda ee dalkiisa inay suuragal tahay in heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka dalkiisa haddii dhinaca kale ay aragti macquula la yimaadaan maxamed javaad zariif ayaa sheegay in maanta oo sabti ah in haddii dhinacyadu ay wada xaajoonayaan ay qaadaan tallaabooyin wanaagsan isla markaana aanay la iman dalabaad xaddhaaf ah inay gaadhi doonaan heshiis dhinac walba faa'iido ugu jirto hadalkan wasiirka ayaa yimi wax yar kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada vienna ee dalka austeria xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry maraykanka iyo shanta quwadood ee kale ayaa isku dayaya inay heshiis la gaadhaan dalka iiraan inta ka horeysa soddonka bishan juun dalalka yurub ayaa walaac ka muujinaya hanjabaadaha iyo heerka argagixisada ee bilowga bisha rabadaan ee barakaysan oo ah muslimiintu mid ay sameeyeen dadaalo dheeraad ah oo ay ku raadiyaan raxmadda eebe kadib markii weeraro markaasi isa shabaha ay ku dhinteen lixdan qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka dhacay ugu yaraan saddex qaaradood ururada jihadoonka ayaa sidoo kale diiwaanka taariikhda laga hayo xoojiya weerarada inta lagu jiro bisha rabadaan ee barakaysan lagana cabsi qabo inay kuwo kala geystaan xogiyii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka donald trumsvel ayaa sannaddii labadii kun iyo kowdii la weydiiyey in isbahaysiga xilligaasi uu hogaaminaya maraykanku ay weerarkay ka wadaan afghanistan ay joojin doonaan inta lagu jira bisha rabadaan ee barakaysan balse xilligaasi ku jawaabay taalibaaniyiintu marnaba fasax ma galaan rabadaantan ayay ururada islaamiyiintu markiiba sheegteen weeraro ka dhacay masaajid ay ku tukanayeen muslimiinta shiicada oo ku yaala dalka kuweyt halkaasoo ay ku dhinteen toddobiiy labaatan qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale weerar kaloo ka dhacay dalka tunisiya oo ay ku dhinteen soddon iyo sagaal qof oo u badan dalxiisayaal reer galbeed ah ayay ururadaasi sheegteen
wararka soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore dalka tunisiya dowladda tunisiya ayaa ku dhawaaqday inay xidhayso masaajido badan oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen kadib markii ay dalkaa shalay ka dhacay weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteel ay dadka dalxiisayaashu degaan waxaana weerarkaasi ku dhintay ilaa sagaal iyo soddon qof oo u badan reer yurub haddaba kuweyt ayaa sidoo kale waxaa maanta la xidhay dhowr qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii masaajidka shiicada ee shalay ay ku dhinteen toddobiiyo labaatanka qof dalka faransiiska waxaa su-aalo la weydiinayaa nin waqooyiga afrika kasoo jeeda oo ku lug lahaa weerarkii lagu gowracay nin ku sugnaa warshad ku taalla koonfur galbeed ee dalkaasi haddaba warbixintan waxaa inoo hayaa cabdiraxmaan xuseen furre oo istuudiyaha ila jooga dowladda tunisiya ayaa qorshaynaysa inta lagu jiro toddobaadkan inay xirto siddeetan masaajid kuwaasoo ka gudbay xayndaabka dowladdu ay u dhigtay oo kicinaya waxyaabaha qalalaasaha keena iyadoo dowladdu ay waddo olole ay kula tacaalayso argagixisada kadib markii weerar lagu qaaday hoteel ku yaala dalka tunisiya oo ay ku dhinteen soddon iyo sagaal qof iyadoo hadalkan uu shalay sheegay ra-iisul wasaaraha tunisiya xabiib isiid
عدد متاعها حوالي 80 80 جامعة
waxaa jira siddeetan masaajid oo aannu xiri doonno iyadoo la marayo hannaan sharci ah oo muddo toddobaad gudahooda arrintaasi lagu fulin doono kani waa go'aan ay dowladdu gaadhay waxaannu hawshan u xil saarnay wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta ku lug leh fulinta hawshan ee toddobaadkan soo socda mana aha wax la aqbali karo in masaajidyo ku yaala dalka tunisiya ay ku shaqeeyeen wax ka baxsan sharciga dalka sidaas waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha tunisiya xabiib izeed hadalka dowladda ayaa imaanaya kadib markii rag hubaysan oo isku soo ekeysiya dalxiisayaal ay rasaas ku fureen hoteel ku yaala dalka tunisiya shalay kuwaasoo qori rayfal ah ku soo qariya dallad kadibna dilay soddon iyo sagaal qof ay ku jiraan dad u dhashay britain jarmalka iyo bilgaynes xilligaasay ku nasanayeen xeebta uu weerarku ka dhacay iyadoo weerarkaas ay sheegteen islaamiyiintu ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa maantoo sabtiya ambaarayay kooxdii ka dambaysay weerarkaasi ka dhacay dalka tunisiya waxaannu la shaqaynaynaa mas-uuliyiinta tunisiya sidii aan u ogaan lahayn tirada dadka britishka ah ee waxyeeladu ay soo gaartay laakiin waxaan ka cabsanayaa in shacabka britishka looga baahan yahay inay u diyaargaroobaan inay xaqiiqdu tahay in dad badan oo british ah halkaasi lagu dilay sidaasi waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha britain david cameron maleeshiya ka tirsan islaamiyiinta iyagu sheegtay weerarkaasi tiro yaroo dalxiisayaal ah ayaa maantoo sabtiya ku tamashlaynayay afaafka hore ee xeebta hoteelka imberal ha dhinaca kale dowladda kuweyt ayaa xirtay dhowr qof oo looga shakisan yahay inay ku luguda yihiin weerar lagu qaaday masaajid ay ku tukanayeen muslimiinta shiicada ah oo ay ku dhinteen toddobiiyo labaatan qof iyadoo wararka ka imaanaya dalka tunisiya ay sheegayaan in hal maalin oo barordiiqa dadkaasi loo samayn doono iyo aasweyn maleeshiya ka tirsan islaamiyiinta ayaa sheegatay weerarka halkaasi ka dhacay kaasoo ah kii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kuweyt iyadoo sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo qof saraakiisha dalka faransiiskana waxaa lagu soo waramayaa inay su-aalo weydiinayaan nin soddon iyo shan jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga afrika oo looga shakisan yahay kulug lahaanshaha weerar fool xumaa oo ay geysteen maleeshiya ka tirsan islaamiyiinta oo ahaa nin madaxiisa ah in qoorta laga gooyey iyo isku day la doonayay in lagu qarxiyo meel kiimikada lagu sameeyo oo maraykanku leeyahay oo ku taala koonfur bari dalka faransiiska madaxweynaha dalka faransiiska francis olard ayaa isagu sheegay in dhacdadaasi ay tahay mid sida iska cad ahayd weerar argagixisaha yasmin sahli oo isagu ah nin kala toonsan yahay oo bas yaroo nooca qalabka qaada ku shaqayn jiray ayaa ku dhuftay baskaasi bakhaar waxyaabaha gaaska la dhigo taasoo saabtay qarax gudaha ka dhaca iyadoo ninkaasi la xiray daqiiqada kadib xilli uu isku dayey inuu furo qasacado ay ku jiraan walxaha qarxa ee kiimikada sida uu shalay sheegay xerilaalyo faransiis ahi aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre oo inoo soo koobayey dowladda tunuusiya oo ku dhawaaqday inay masaajidu xidhayso iyo sidoo kale weeraro kala duwan oo argaxiso oo dunida shalay ka dhacay
galab wanaagsan mar kale rabadaan karim xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa maanta doorasho ka dhacday magaalada cadaado waxay guddoomiyaha baarlamaanka u doorteen cali cumar casri isagoo wareegii labaad ka guulaystay musharaxii la baratamayey cabdulaahi xuseen macalin gaafow casbro guddoomiyaha cusub ayaa v o a doorashada sida hufan u dhacday islamarkaana uu rajaynayo in doorashada madaxtinimada galmudug toddobaadka dambe ay sidan oo kale u dhici doonto maxamed cabdisandheere ayaa khadka taleefonka cadaado ku waraystay guddoomiyaha cusub ee maamulka galmudug ee maanta la doortay
alxamdulilah si cadaalada ayay odadku u dhaceen sidii loogu talagalay oo doorasho lagu arki jiray ayay u dhacday aada iyo aadna waa ugu faraxsanahay shacabka gobolada dhexena si cadaalad ah oo aada u wanaagsan ayay u odeeyeen oo aan maasuq maasuq lahayn marka inta qof ay kula tartantay iyo codadkaad heshay saddex qofood ayaan ku tartanay wareegii laba aniga iyo nin ayaa isku soo harnay kabacdina wareegii labaad ayaa waxaan kaga guulaystay afartan iyo waxaan kaga guulaystay saddex afartan iyo sideed kana wuxuu helay soddon iyo lix ha imise qof baa codaynaysa waxaa odaynayay sideetan iyo iyo afar xildhibaan marka waa inta uu ka koobnaan doono eh, baarlamaanka maamulka cusub ee galmudug baarlamaanka intaas waa ka badan yahay inta dhimanna gudaa looga soo dari doonaa waan gartay marka bal waxaad iga warantaa tallaabada tan xigta maxay noqonaysaa midda tan xigtahay waxay noqon doontaa in hadda marka uu soo dhow la doorto guddoomiye ku-xigeenadii kabacdina waxaa la dooran doonaa bisha afarteeda madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug guddoomiye ku-xigeenadu imisay noqonayaan guddoomiye ku-xigeenada waxay noqonayaan laba guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad goormaa la qabanayaa doorashadooda doorashooyinkooda waxaa la qabanaya hadda dhow ayaa la qabanaya haddaa loo fadhiyaa waan gartay waxaad intaa kadib sheegtay in la qaban doono doorashadii eh, madaxweynaha afarta bisha julaay ah waay markaa bal eh, siday eh, u socdo ay u socdo ololahu iyo sida murashaxiintu ay ugu dadaalayaan inay helaan codadka dadka bal sawir guud naga sii eh, magaalada cadaada waxa maanta ka socda haddaan sawir guud guud- guudkaas siiyo eh, magaalada cadaado eh, doorashada ka socota eh, runtii way aada ayay uga wanaagsan tahay doorashooyinkii hore oo gobolada la midka ah ka dhacday maxaa jira eh, waad og tahay ama waad og tihiin eh, cadaado shirka ka socda waxaa wax dooranaya baarlamanka ay doorteen reer gal eh, reer galmudug Eh, gobolada kalena waad la socotaan oo ergooyinkii ayaa wax dooranayay waxay u dhacday si dowlad ay- ay wax u dooran jirtay ayaa wax loo doortay oo cadaalad ah oo runtii oo lagu naaloon karo oo aan isleeyahay runtii guul waaye waan gartay waxaad ii sheegtay in tiro xildhibaana ay weli dhiman yihiin oo lagu soo darayo tiradoodu imisay noqonaysaa ee inteese ayaa laga yaabaa inay raad ku yeelato eh, amaba ay hadal geliso doorashadaada xildhibaanada hadda dib looga soo dari doono markii lagu soo daro waxay noqonayaan siddeetan iyo sagaal xildhibaan ayay noqon doonaan haddii aan la yidhahdo marka ma laga yaabaa in maadaama ay maqnaayeen doorashadaada uu hadal ka yimaado Eh, maya taas ma aha broseskay ku jiraan dadkani broseskay ku jiraan waa la dhaarinaya labadan beri ee soo socota dad la dhaarinaya waa maaha wax iska horimaada maaha waan ogahay laakiin cod kumay siin iyagu maya ayago cod ima siin siddeetan iyo afar xildhibaan ayaa fadhiday siddeetan iyo afar mudane ayaa fadhiday kuwaas ayaa maadaama koranka uu ahaa ee intaas ka yar uu ahaa oo siddeetan iyo sagaal xildhibaan ay ahaayeen dadka loogu talagalay goboladan eh, maadaama ay fadhiyeen marka siddeetan iyo afar xib- eh, mudane eh, sidaas darteed ayaa doorashadu ku ansaxaysaa waan gartay murashaxiintu waa imisa ilaa iyo hadda waa dhinaca madaxweynaha oo baarlamanka amase dhinaca madaxweynaha way badan yihiin waa rag badan waaye oo runtii mitirkiina aad ka waraysaan lix toddoba rag waa badan yahay waan gartay marka bal siday ololaha u wadaan iyo siday hawshu u socoto iyo in guddigii eh, qabanqaabada shirku uu ilaa iyo imka ku faraxsan yahay siday wax u socdaan aada iyo aada ayay ugu faraxsan yihiin doorashadana waxaan aada u rajaynaynaa sida hadda sida guddoomiyaha ay u dhacday in markii madaxweyneyaasha waktigooda la gaarana sidaas oo kale in loo doorto ayaan aada u rajaynayaa insha allah waana ku kalsoonahay maxaa jira waad og tahay goboladan mudda waxaa kasoo shaqaynayey golo wasiiro ayaa muddo ka shaqaynayey sidii ay u soo gaari lahaayeen waktigan natiijo sax ah natiijada saxdaheed ayaana timiday marka midda madaxweynaha lagu dooranayo waxay u dhici doontaa sidaan oo kaleete insha allah saan rajaynaya madaxweyne ku-xigeen ma la dooran doonaa Eh, madaxweyne ku-xigeen eh, hal baa ku jira meesha marka ma doorashaa la gelinaya mise madaxweynaha ayaa soo xulanaya maya doorasha la gelina sida guddoomiye ku-xigeenyaasha oo kale ma ka horeynaya madaxweynaha mise uu ka dambeynaya doorashadiisu way ka dambaynaya madaxweynaha way ka dambeynaya madaxweynaha horta la dooranayaa iyaguna waa ku xigaya waxaan jeclay su-aasheeda ugu dambaysa inaan ku weydiiyo oo ah gobollada dhexe ee soomaaliya dadka wada degaa way ka tiro badan yihiin meelo kale oo maamul goboleeda laga sameeyey soomaaliya e saad ii sheegtay hadda baarlamaankii doorashadiisa la hormariyey taasoo ah tallaabo wanaagsan saad xustay e waxaa sidoo kale jira marka laga hadlayo xuduudda oo maamulka cusub uu gaadhaya ilaa iyo e meesha gobolka mudug dariska kala yahay gobolka nugaal markaa bal e, loolankaas tirada badan ee soomaalida ay wada degta meesha iyo arrintaas xuduudaha oo maamulka puntlandna uu hadal ka sh- e, ka soo saaray sidaad u arkaysaa in maamulku uu maaragtay si e, maaragtay aan turxaan lahayn e, uu u shaqaynayo waxaan u malaynayaa inaad la socotaan in ergooyin eh, aada u tiro badan la keenay meeshan oo la geliyey borses si ay maaragtay ay dastuurka eh, galmudug ay u ansixiyaan marka eh, dastuurka galmudug waxa uu sheegaya ayaa lagu shaqayn doonaa baarlamaankuna ku shaqayn doonaa Eh, wax dhibaatana ma jiraan maxaa jira eh, dadka gobolkan degaahi way isugu yimideen meeshan dad shan boqol lix boqol gaaraya oo erga ah ayaa isugu yimiday dastuurka galmudugna ayagaa ansixiyey ma garata waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug oo u warramayey maxamed cabdi sandheere
galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan magaalada nairobi waxaa maanta lagu soo xidhay shir caalami ah oo saddex cisho socday oo looga hadlayay ka hortagga xagjirnimada shirkan oo uu soo xidhay madaxweynaha kenya uhuru kenyaata ayaa wuxuu daba socday shir aqalka cad ka dhacay bishii februari oo lagu qabtay dalka maraykanka waxaana madaxweyne madaxweynaha kenya uu maanta shirka ka sheegay in halista dunida kasoo waajahaysa kooxaha argagixisada wuxuuna soo hadal qaaday weeraradii shalay ka dhacay meelo kala duwan oo dunida ka mid ah
In Tunisia, about 29 people in two hotels. In Somalia, about 25 Burundi peacekeepers were murdered in cold blood by terrorists.
uhuru wuxuu sheegay in dalka tunisiya sagaal iyo labaatan qof lagu dilay laba hoteel soomaaliyana lagu dilay lix iyo labaatan ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta burundi iyadoo kooxaha argagixisadu ay dileen sidoo kalena kuweyt iyo faransiiska ay ka dhaceen weeraro kale madaxweynaha kenya wuxuu shirka ka sheegay in kooxaha argagixisadu ay sheegayaan in ay islaamka difaacayaan balse ay taasi tahay been wuxuuna sheegay in xagjirnimadu ay dunida ku faaftay oo meel walba oo dunida ka mid ah aysan bid qabin The greatest threat to global peace and security is an ideology that fa- falsely claims to be a defense of Islam and to be in pursuit cabsida ugu weyn ee nabadda iyo amniga adduunka ayaa ah mid si been ay ku jirto ugu andacoonayaan inay muslimka difaacayaan dadaalna ay ugu jiraan khilaafada islaamka caalamka inay ka dhalato hase yeeshee sidii aad maqasheenba intii aynu shirku u socday taasi run ma aha kooxaha sida al-shabaab oo kale waxay tashwiish geliyaan caqiidada diinta xagjirnimadu waxay ka dilaacday dunida oo dhan mana jirto meel dunidan ka mid ah oo ammaan ah uhuru wuxuu haddaba soo jeediyey sida ay la tahay in xagjarnimada looga hortegi karo
But ladies and gentlemen, security efforts must be complemented with other steps whose focus is to shrink, empty the pools of possible terrorists and reduce the potential for people being recruited.
kenyatta ayaa sheegay dadaalada dhanka ammaanka ah waa in lagu kaabaa tallaabooyin kale kuwaasoo culayska lagu saarayo sidii loo weeqi lahaa goobaha kuwa laga yaabo inay argagixisada noqdaan hoostana loo dhigo loo dhigi lahaa in dadka la qorto si ay u galaan xagjirnimada gacanta ka hadalka wadata si loo hubiyo ilbaxnimadu inay guulaysato waa inaan isku xirnaanaa halbeegyada amniga oo la xoojiyey iyo go'aanka ah in sharciyada laga xayuubiyo aragtida macangaga ah tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah waa in la fahmaa si furanna loo qeexaa aragtidaasi sida dibadda looga soo dhigi lahaa cadaasnimada iyo dhibaatooyinka iyo dhaawacyada ay gaarsiinayaan bulshadeenna shirkan xagjirnimada looga hadlayey ee saddexda casho ka socday nairobi ayaa waxaa laga soo saaray soo jeedin la xidhiidha sida loo aqoonsanayo loona dhaqan celinayo dhalinyarada xagjirka noqotay ka hor inta aan la ogolaan in ay bulshada dib ugu biiraan waxaana ergada shirku isla garteen in gobolka tallaabo uu la yimaado lagula dagaalamayo xagjirnimada soo jeedinta shirka laga soo saaray ayaa bisha sebtembar loo gudbin doonaa fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee new york
waa tahay warbixintii aad dhegaysanayseen waxay ahayd warbixintii madaxweynaha dalka kenya shirkii looga hadlayay argagixisada nairobi lagu soo gabagabeeyey uu khudbaddii halkaasi ka soo jeediyey haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo salaamaha caashicuud iyo daandure
barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii labaad ee bisha ramadaan ayaa durbaba la galay ilaahay khayrkeeda ha inoo reebo mar haddii toddobaadkii labaad la galay kii saddexaad kii afraadna ku xiga kadibna waa la ciida ibraahim osama haddii lahayd ciida ciida ciida ayaan mar dhow ayaan mar dhow dhegaystayaashu ciyaari doonaa se haatee ramadaantaanu ku guda jirnaa weli qaybaheedii weliba ugu horreeyey warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto toddobaadkan waxa ay ka timid oo warqad aad u qurux badan waxaa ugu horreysa hooyo xabiibo suubow ibraahim iyo hooyo faadumo keerow iyo sidoo kale faadumo cali nuur ibraahim iyo xasan cali nuur ibraahim iyo maxamed cali nuur ibraahim iyo raxmo cali nuur ibraahim cabdinaasir cali nuur ibraahim iyo sacad cali nuur ibraahim iyo nasteexo cali nuur ibraahim iyo qureesho cali nuur ibraahim iyo caasho luul aamiin baa la yidhi iyo sidoo kale shukri aamiin iyo maxamed cali bidaar iyo asxaab kaloo fara badan waxaa ku jirta maymuuno maxamed maxamuud iyo sangaaban xasan maxamuud iyo aadan xasan maxamuud iyo isxaaq xasan maxamuud iyo ugu dambeyntii maxamed xasan maxamuud dhammaan dadkani waxay kala joogaan garoowe burtinle baydhabo iyo bardaale waxaanay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen mukhtaar cali nuur ibraahim iyo xaaskiisa xaawaluul xasan maxamuud oo arooskoodu ka dhacay gobolka baay gaar ahaan degmada bardaale taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen toddobadii bishan juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan way gu duceeyeen annaguna aamiin ayaan u raacinayna dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer cabdinaasir aadan maxamed gaas iyo cumar maxamuud maxamed iyo awowe maxamed sheekh xasan iyo kaltuumo sheekh cabdiraxmaan iyo adeer mukhtaar gaaju iyo adeer salaad garaash iyo adeer sheekh ibraahim aadan madgaale iyo waxay yidhaahdeen xamdi aadan maxamed gaas adeer cali aadan maxamed gaas iyo hooyo ruqyo cali xasan iyo awowe cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo eedorayaana maxamed xaaji dadkaasi waxay kala joogaan qardho baydhabo muqdisho hargeysa laascaanood iyo dunida dacaladeeda waxayna tahniyad u dirayaan cabdinuur aadan maxamed gaas iyo hooyo muslimo cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada qardho wiilkaasna waxaa loo bixiyay yidhahdeen cabdulaahi cabdi nuur waxaanay leeyihiin allah kadhiga kii soo barbaara aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan gaaban haddaan ku daro markana waxaa la yidhi hambalyo aroos waxaa diraya baa la yidhi hooyo faadumo cumar isxaaq iyo caruurteeda oo kale ah cabdiraxmaan shariif ibraahim cali shariif ibraahim saynab shariif ibraahim iyo cabdulaahi shariif ibraahim ibraahim warqadan hakad male joogsi male anunbaa iska dhaadhicina sidaas tahay iyo sidoo kale xaawo shariif ibraahim iyo aadan shariif ibraahim iyo xasan shariif ibraahim iyo yuusuf shariif ibraahim iyo xaliimo shariif ibraahim iyo daahiro shariif ibraahim dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan asxaabtaasi aan soo sheego oo dhan yunis shariif ibraahim iyo ayaana diiriye arooskoodu ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar waxaan ilaahay uga baryaynaa bay leeyihiin kuwii isku nagaada oo badkhayr qabana kala hela aamiin dhinacii heesaha dhegeystayaasha nafta ugu horreysa aan usoo qabanina waa ramadaaney ramadaaney waa mid ka mid ah heesaha ramadaanta ibraahim oo weliba aan uh, kuwoodan sida weyn u jecelahay markiiba isoo xasuusiya in bil ramadaan la galay sidee loo qaadi jiray horta qadijifooda codkeeda ma ku dhegaysanaa
Ramadan,
waxaan ku noqonaynaa dhinacii dhabbaalada waxaa noo baaqaya hooyo cibaado sayid maxbuub iyo hooyo siraad abuukar xaaji xuseen iyo aabbe duraan warsame iyo aabbe faarax warsame iyo qadar duraan warsame iyo nimco duraan warsame iyo maxamed duraan warsame aadan faarax warsame iyo hibo faarax warsame iyo waxay yidhahdeen sede faarax weeraro iyo cabdulaahi cabdinaasir caanugeel iyo mustafe kilic warsame iyo dhammaan reer duraan warsame iyo reer faarax warsame waxa ay joogaan soomaaliya kenya canada maraykanka iyo waxay yidhahdeen meelo kale oo dunida ah waxayna tahniyad u dirayaan axmed duraan warsame iyo waxay yidhahdeen khadro faarax oo wiil ugu dhashay cabud waaq waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin ducadana waa daandurey iyo caashicuud waxaan leenahay maxamed amiin soo barbaar allah kaa dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhambaalkanna waxaa ugu horreeya asxaabta ku qoran aabe maxamuud dhiblaawe hiraabe iyo hooyo salaado aadan guure iyo aadan daahir dhiblaawe hiraabe iyo sidoo kale adeer faarax dhiblaawe hiraabe iyo adeer yuusuf geedi hiraabe iyo eedo culumo dhiblaawe hiraabe iyo eedo dahabo maxamuud calasow iyo habo waa la yiri dahabo aadan guure iyo abtinuur aadan guure iyo nimco maxamuud dhiblaawe cumar maxamuud dhiblaawe mascuud maxamuud dhiblaawe waxauu ku magac dheer yahay ozil iyo cabdirasaaq maxamed dhiblaawe iyo hani maxamed dhiblaawe iyo xaliimo maxamuud dhiblaawe saygedii caruurteeda iyo maxamuud maxamed xalane waxauu ku magac dheer yahay gurume iyo sidoo kale hani axmed nuur waa honest iyo ugu dambeyntii nuurto cali roble iyo caruurteeda iyo muno guure maxamed warqad gadaal bayba kasoo furfuratay waa tahay iyo sidoo kale faadumo cali xagale iyo caruurteeda dhammaan dadkani aana soo sheegno oo dhan waa la yiri ee warqadda ku qoran waxay hambalyo aroos u dirayaan arooskii aroosada kale ah daahir maxamuud dhibilaawe iyo marwadiisa baa la yiri qaaliga ah shamso xasan ciid oo meherkood uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya kuna aqalgalay baa layidhi magaalada oslo ee wadanka norway taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan aynu ku jirno juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin arooskooda waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii ay ku kala helaan ubad khayr qaba aamiin dhinacii heesaha mar kale ibraahim ou haddaan jalleecno bal aan soo qabto mid ka mid a heesaha diiwaanka noogu jiro toddobaadkan waa baaq iyo fanaanka nimcaan hillaac
aduku beraqaadhe aduku baaqaya baaqaya baaqayaadhe aduku balanbalaadhe aduku beraqaadhe aduku baaqaya baaqaya baaqayaadhe dadbaadu kaarbaadhe ureeqayso ureeqayso jawaabdhe شعبما بيلا شيء ولعنا ولع ولعنا وما بعدين ليه بعدو كاربابي وريقا يسوق وريقا يسوق جوابدي شاغم بيلا شين ولعنا ولع ولعنا وما بعدين فريدة مو جرندي كمو بيت الحسابين بستي ويندرتاد إلا هذا مو بغصون ده وكاوي سيدي fariidada mujarene kumu beer berla xusadine bestii weeyaan dartaadhe ilaa hadda muu bogosonde bukaan weeyaan sidii dhe xadagaadhe marwuu isu buuqayaadhe kiyo joogu baxaadhe bogiisaada bogiisaada kuyaandheada beelkana ku nolle marwuubaxadagaadhe marwuu isku buuqayaadhe kiyo joogu baxaadhe bogiisaada bogiisaada kuyaandheeda beelkana ku nolle xadagaadhe marwuu isku buuqayaadhe kiyo joogu baxaadhe bogiisaada bogiisaada kuyandheeda beerkana ku nolle
waa hagaag dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdirashiid sheekh fiidle iyo waxay yidhaahdeen xiirey sheekh fiidle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda fartuun xiirey samsam xiirey caasho ibraahim iyo hooyo aamine carays iyo hooyo muumine carays iyo axmed sheekh bashiir iyo waxay yidhaahdeen faysal isaaqa faysal dhammaan reer sheekh bashiir iyo reer sheekh fiidle waxa ay joogaan soomaaliya iyo maraykanka iyo kenya waxayna taaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xiire sheekh iyo waxay yidhaahdeen afadiisa ayaan maxamuud cumar oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey xamsa ducadan waa xaggeena xamsa allah ka dhigay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca warqadanna waa warqad tahaniyad aroos oo hawada loo marinaya baa la yidhi axmed cabdi axmed iyo marwadiisa xamdi maxamuud cigaale arooskoodu ka dhacay magaalada baa la yidhi sneeg ee wadanka netherland waxaana tahaniyada diraya hooyo xabiibo cabdi hooyo aamine maxamuud cigaal hooyo cirshi maxamuud cigaal hooyo kifaax maxamuud cigaal iyo maxamed maxamuud cigaal iyo maxamed daahir mursal iidleh daahir mursal iyo maxamed saxane khaalid awdheere diiriye fardowso daahir mursal iyo sidoo kale asiili daahir mursal iyo sidoo kale baa layidhi reer dhalaweyn oo ugu horeeyo abe cabdi axmed iyo hooyo daynaba cali iyo eedo faadime axmed iyo eedo shamso axmed iyo abaayo sahre cabdi axmed baa layidhi iyo yuusuf cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed iyo abshira cabdi axmed dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadan hawada u marinayaan axmed cabdi axmed iyo marwadiisa xamdi maxamuud cigaal arooskoodu ka dhacay wadanka netherland waxaanay u rajeynayaan arooskoodu inuu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhegaystayaasha caasho waxaan u soo qabanaynaa markana heestaan kudhigeedu yahay gabdhuhu waxaa ku luqeynaya axmed cali cigaal
waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday melgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi qaba melgeelka dheelmaday ama gora ilmaha dhigay ama geesii ku cartamay gedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dir garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo iga daa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo iga daa gilgilashada qurxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi gurxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu
codka macaan fanaanka axmed cali gaali heesta gabdhuhu intaasaan ku dhaafno warqadanna haddaan soo qabtay ibraahinow waxay ka timid hooye faadumo ismaaciil iyo cali aadan ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale qadan aadan ismaaciil iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo muno aadan ismaaciil iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo iida aadan ismaaciil iyo cayduruus aadan ismaaciil nimco cabdi muuse iyo cali maxamed suleymaan iyo dhammaan akhyaar kale baa layidhi oon halkan lagu soo koobi karin waxay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan boqorka baa layidhi injineer cabdiraxmaan aadan ismaaciil iyo xaaskiisa cusub baa layidhi marwa koos cali maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan hotel dalxiis baa layidhi waxaanay leeyihiin noqda kuwii aqalgalkooda soo dedejiya gabar iyo caano wiil iyo caanana ah waana ugu dacayna waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed nuur ismaaciil iyo eedo xaawo nuur ismaaciil iyo caruurteeda iyo adeer cali nuur ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo asli daahir diirshe hooyo maryan cali shabeelo iyo ubax maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo deeqa maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo madiino maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda zahra maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo faadumo cali nuur seegeeda iyo caruurtooda siciido aadan nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo duco maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda abshiro maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda cabdiraxmaan aadan nuur xaaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi cali nuur xaaskiisa iyo caruurtooda axmed cabdulaahi maxamed nuur iyo jimcaale maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo xabiibo maxamuud takar dadkaasina dhammaantood waxay kala joogaan soomaaliya u k maraykanka sacuudiga iyo zambiya waxayna tahniyo jecelyiin inay gaarsiiyaan aabbajaamac maxamed nuur iyo hooyo qamar cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay gaalkacyo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey caaisho caaisho soo barbaar tii dalkeeda iyo dadkeeda anfacdana allaha kaa dhigo aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay naga soo gaartay ramadaan kariim baa marka ugu horeysa lagu soo bilaabay hambalyo dhalasho farxadlena waa la yiri waxaana diraya baa la yiri dahabo aadan iyo injineer borow iyo bare xasan iyo maxamed xasan iyo mahdi xasan iyo liibaan aadan iyo kheerto baa la yiri kero waa keerto kero iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oo kala jooga baa la yiri kenya iyo baydhabo iyo baardheere waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan isxaaqa xasan iyo marwadiisa kaltuumo oo wiil ugu dhashay degmada saakow gaar ahaan baa la yidhi daarasalaam wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan ducada uha dhankeena baa layidhi marka wiilka ibraahim ku dhashay degmada saakow maxaad ku duceynaysaa cabdiraxmaanow soo barbaar allah kaa dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfacaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cusmaan jeelle iyo hooyo bowo ibraahim imaan iyo maxamuud maxamed cusmaan mudu loo yaqaano iyo maryan maxamed cusmaan iyo cabdulaahi maxamed cusmaan riyo iyo ubax maxamed cusmaan luul iyo cabdifataax maxamed cusmaan iyo dhammaanba reer cusmaan iyo daynabo cumar aadan yuusuf cato iyo asad maxamed ciise cabdikariin saciid ibraahim habaryar caasho maxamed iyo habaryar cabdiyo ibraahim iyo reer bocor waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aamino maxamed cusmaan amish iyo nuur maxamed cabdi oo gabadh ugu dhalatay cusbitaalka xerada dhagaxley gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen anzai waxaanay leeyihin ducada idinka la waaye anzai soo barbaar noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aniguna amiin ayaan u raacinaya warqadda ugu dambaysa ibraahinow toddobaadkan waxay naga soo gaartay cabdisalaan maxamed maxamuud wuxuu ku magac dheeryahay cabdisalaan busi iyo cali maxamed sulemaan khadar cabdi ibraahim iyo mustafe yuusuf cabdi iyo guuleed axmed suudi iyo maxamed ibraahim aadan iyo maxamed ismaaciil ciise iyo ayuub ibraahim faarax muna axmed maxamed suleekha axmed maxamuud casiisa cabdi khaliif iyo sidoo kale ifraax axmed aadan iyo hoodo maxamed cumar iyo hibe ismaaciil suleymaan iyo hodan cabdulaahi yuusuf iyo ugu dambeyntii nimco cabdi muuse iyo dhammaan khayaar kale oon lasoo koobi karin baa la yiri waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan boqorka bay idhahdeen injineer cabdiraxmaan aadan ismaaciil iyo xaaskiisa cusub warqadan goor dhaweed waan aqriya waa marwakoos cali maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin noqda kuwii aqalgalkooda soo dedejiya gabar iyo caano wiil iyo caano gabadhaa horeysa wiilkaa ku xiga caasho heesta ugu dambaysa maadaa soo qabto masaaniga waad kala leexat ibraahim oo waa tii goor dhoweyd fanaanka axmed cali cigaalow lahaa gabdhuhu waxay ku faanaan guri ina yeela waxa guurka kugu diray garan maayo hadda waxaan hayaa nimcayaa siinoo le isoo doon wax ma isku haysaa soo doon ha isoo doon haye xaggee laga doonaa marka waa halkii laga dooni jiro ibraahim maxaa isku yeelyeelaysaa waa in reeraha loo tago gabadhii la doono lagu heshiiyo in lagu aamini karay in kale in reeruhu ay bal la fiiriyaan waxaa ku daluuqeynaya heestani cabdi holan iyo nimco yaasiin iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa caashe ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh ramadaanul kariim
waxaan daminada qarsoon daratartala quidhi waxaa dirirso wankoday daruuro igu da'e riyo ugu dawada waxaan daminada qarsoon danatartala quidhi maxaa dirirso wankoday daruuro igu da'e
intumaankayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan daykarayn
citodaad soo rogmanay naftaydii dalaan darsho igu daray igu daray dooxa weyn
intumaankayga karayeen
intuudaad soo rogwaday laftaydii dalaal darsho igu daray igu daray dooxawey
dayay warka ishqigaygu si durko daradadada u nacay
waxaan kaa doonay degan dhagan duurkaleenaho dad iyo dunyaba ka go'ay
dayay warka ishqigaygu si durko daradadada u nacay
waxaan kaa doonay degan dhagan duurkaleenaho dad iyo dunyaba ka go'ay
darale darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadyo mayla doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ilaa dootan ku idhi
darale darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadyo mayla doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ilaa doontan ku idhi
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko isodon isodon isodon dodobgale
darmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawaday waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin danduray iyo caashicuud dhanka jabuuti dalka jabuuti ayaa waxaa maanta looga dabaaldegay sanad guuradii soddon iyo sideedaad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi xornimada ka qaatay gumaysigii faransiiska ee sanadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii haddaba madaxda iyo ciidanka jabuuti ayaa qayb ka ah oo qayb ka ahaa howlgalka amisom ee beledweyne ayaa ku qabtay xalfado ama munaasabado kala duwan oo madax banaanadaasi loogu dabaaldegayo wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray xaflado loogu dabaaldegayo maalinta xuriyadda jamhuuriyadda jabuuti oo xalay iyo saakaba lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayay mas-uuliyiinta ciidanka jabuuti ka jooga soomaaliya waxa ay wareejiyeen hadiyad qalabeereed uu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ugu talagalay shacabka gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ka hadlay xafladahaasi mid ka mid ah ayaa waxa uu ugu hambaliyeeyey shacabka iyo madaxda jabuuti maanta oo kale siddeed iyo soddon sano muddo laga joogo oo ay ka xuroobeen gumaysigii faransiiska
maalinta xuska maaragtay xorriyadda jabuuti ee ciidanka jabuuti ay ku dhegaan halkan xeradan ceel jaalle een, eh, koloneer cusmaan dubbad oo ka madax ah ciidanka batalyan hiil walaal eh, madaxweynaha jabuuti iyo shacabka iyo xu- xukuumadda iyo ciidankaba waxaanu leenahay hambalyo maantay een, waa maalin ciid u ah waddankaasi ciiddii xorriyadda waddankaasi waan ugu hambalyaynaynaa een, waa wixii aan ka heli jirnay weligeen iyo kaalmadii aan ka heli jirnay iyo siday noo ahaayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guul iyo wanaag iyo bashbash iyo barwaaqa un rajaynaynaa dadkaasi inay ku gaaraan walaalaheenna
taliyaha ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah amisom korneel cismaan dubad oo ku wareejiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan qalabeereedkan ay dowladda jabuuti ugu talagashay iskaashitooyinka dhinaca beeraha ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in uu aad rajo uga qabo in sida ugu habboon ay dadka uga faa'iideysan doonaan waxaa fursad noo ah maanta inaan munaasabadan qaaliga ah ee sanad guuradii jamhuuriyadda jabuuti annagoo maanta xusnay kuna xusnay xerada ceel jaalle ee magaalada beledweyne anigoo colonel cusmaan dubada kana wakiila ciidamada hiil walaal waxaan ku wareejinaynaa qalabkani aad arkaysaan oo agabbeereeda ka kooban laba cagaf cagaf iyo shan motoor oo motoorro waaweyna iyo agabkaa kale oo kala gadiidsan oo agabbeereeda soona hadyadeeyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle uuna soo hadyadeeyey iskaashatada reer hiiraan marka waxa weeye waxaan ku wareejinaynaa qalabkaas maamulka gobolka hiiraan uu madax ka yahay guddoomiye cabdulfataax xasan afrax marka waxaan leenahay naga guddoon qalabkaasi guddoomiye afrax ayaa ballan qaaday qalabkan lagu wareejiyey in sida ugu habboon ay ugu faa'iidaysan doonaan dadka gobolka hiiraan wax badanna uu ka tari doono wax soo saarka gobolka
qalabkan ayna soo gaarsiiyeen ee ka socday madaxweynaha jabuuti iyo shacabka jabuutiba waan ka guddoonnay runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh waa qalab beeraad oo dhammaystiran oo maaragtay sheega wax soo saar weyn keeni kara waxaan u samaynaynaa iskaashatooyin wada dhan oo maaragtay ka wada faa'iidaysta wax soo saar iyo faa'iidana u yeesha maaragtay waddanka iyo gobolka hiiraan waa shan motooro waaweyn iyo maaragtay makiinaddii lagu samaynayay abuurka iyo kuwii beerta lagu falaayay iyo cagafyadiiba intaba waa dhammaystiran yihiin waa arrin farxad u ah reer hiiraan khaasatan beledweyne waxaanan u malaynayaa inay faa'iido weyn laga gaari doono sida ugu habboonna looga faa'iidaysan doono insha allahu tacaala waxaana annaguna samayn doonaa inaan maarata ku daba kacno dadka ay maaratay ka faa'iidaystaan ay shaqo fiican iyo wax soo saar fiican yeeshaan ilaa laba kun oo askari ayaa waxay jabuuti ka joogaan gobolka hiiraan waxa ay ka howlgalaan magaalooyinka beledweyne iyo buulo burte xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo inala socodsiinaya warbixin ku saabsan siddeed iyo soddon guurada xornimada dalka jabuuti oo ciidamada amisom ka tirsan ee dalka jabuuti ay ku qabteen beledweyne halkaad nagala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan hadeer dad geeska africa oo kale xilligan saacad ba uga hadhay afurkii qiyaastii meelaha oo gebagaba lagu sii jiraa bal horta innaga imsaynu hadhay weliyo bille dadku kale nasiib waane innaga toban saacadood baa inoo dhiman haye waa koob iyo tobankii tobankii subaxnimo ino xaggeena inoo tahay aad baad u mahadsan tihiin dhegaystayaal halkaad nagala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socotiinay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo isugu meeneen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.